waxaan ahay xildhibaan dowladda federaalka ka tirsan waxaana ka soo jeedaa goboladan hadda maamulka loo yigleelayo ama loo sameynayo ee la yidhaahdo jowhar iyo hiiraan ayaan ka soo jeednaa haddii aanu nahay xildhibaanada ka soo jeeda degaamadaas walow aanaa xildhibaano qaran haddana waxa waa nin walba meeshuu ku yimid uu yaqaana ayuu u dhuranayaa xildhibaan qaranna at the same time waayo dalkan four point five ayaa wax lagu qaybsaday waxaanu u sheegaynaa dowladda federaalka soomaaliyeed inaanan marna ka yeeleynin habka ay wax u qeybiyeen oo ah beel degta laba gobol oo baaxadeedana la ogyahay uguna tira-aan markii la yidhahdan ugu tiro badan in la xibnood la siiyo beela meelaha aan degenayn gobolkana xibno la mida ayaga la siiyo beelo tira ahaan hal gobol deganna in la siiyo shan iyo toban ama afar iyo toban xibnood marka meeshaas waxaa nooga muuqata maaweelis iyo naasnuujin iyo dad israaligaraynaya annaga marka annagoo isku duuban haddaanahay beesha degan labadaas gobol waxaan u sheegaynaa wasiirka arrimaha gudaha marka koowaad marka labaadna waxaan u sheegaynaa oo fariin cad aan u diraynaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud waxbuu ka ogyahay wuu la socdaa arrimahaas see wax u dhacayaan wuu ogyahay annaga inta jeero aan dowladda la shaqeynay dad dowladda jecel inaanu nahay dad isaga la shaqeeyey inaanu nahay sheekada waxay u eg tahay ninkaan dagaalamayn ama ninkaan qori wadan ama ninkaan isma ishabeyn karin organisation samaysan karin inuusan meesha waxba ka ahen waxaanu caddaynaynaa maamul goboleed madax bannaan inaan annaga samaysanayno oo xor ka ah waxaan la samaynayo sidai ay u samaysteen bakoolo sare oo aan hambalyaynayo iyo annagana inaan maamul annaga noo gaara oo noo qaasa in aan samaysan doono haddii nidaamkan iyo waxaan wax laga bedeli waayo enaf is enaf aanu leenahay intii laisku baashaali karo waa laisku baashaali this the last bastion meeshii ugu dambeysay waaye waraabadaale dagaalkiisaa loo tagaa waa daalnay dhabarka sii noolaga xoqaayay sii noola haraantinayo waa daalnay mana qaadanayno mana yeelayno waxaan baaq u dirayaa kama dambeysa wasiirka arrimaha gudaha saaxiib deegaanka si loo dego waa taqaanaa statisticada waa taqaanaa sensuska waa taqaanaa waxa aad samaysay wax macquula maaha waa wax maskaxdana aysan qaadanaynin raallina aanan ka noqonayn cunug laba sanoo jira hataa uusan yeelayn dalkaanna wuxuu ka dhutinaya waa naqaanaa cadaalad xumaa ka jirta annaga waxaanu leenahay haddaanana xildhibaanada dowladda federaalka dalkan cadaalad wuu u baahan yahay cadaaladana waxay ka bilaabataa guriga charity begins at home tira ahaanna waxaan aaminsanahay ee soomaaliya o dhanna aaminsan tahay waxaan codsanaynaa qaladka meeshaas ka dhacay rectifation in lagu sameeyo oo la soco ama correction wax loo yidhaahdo waxaanu leenahay nidaamkan waxa laga bedelo waa quursi waa humiliation waa yasid cid aan ka yeelaynana ma laha meeshaan nin nin kalaan dheersan ma jiro gobolka majority iyo minority a loo degan yahay dadka majoritigana xuquuqdooda hala siiyo dadka minority-ga ana waxaan leenahay sida carabta ah ee soomaalidu ayaga meesha lagu xaqirayan arkayna ayagana xuquuqdooda hala siiyo dadkan jareertaa laftigooda ee beelweynta ah waxa la siiyo waxa weye wax ay u qalmaan ma aha waxa weeye waanu xaqooda waan u hadlaynaa waayo nin kastoo dulman annaga xaqiisa inuu helno ayaan rabnaa dowladdan waa dowlad federaala federalismaa loo kala baxay this the last bastion waa meeshii noogu dambeysay annaga aan xuquuqda ku lahayn meelo badan baa xuquuqdeena nalagu dhaafiyey mana yeeli doono mana qaadan doono baaqa ugu dambeeya waxaan u dirayaa madaxweynaha dowladda federaalka madaxweyne waa kula shaqeynay annaga waxaanu doonaynaa cabasho kasta oo meeshaas taalla in la adress gareeyo in meel la saaro shirkaana ma socon doono runtaan kuu sheegayaa shirka ma socon doono wuxuusan ku socon doonin annaga waanu ka baxnay shirka annaga ergadeena maanta waxa ka dambeeya waa soo aruursanaynaa baabuuraan u dirnay wayna soo gelayaan kadibna beledweyne ayay usii gudbi doonaan beelo kaloo badan oo ayagana cabasho muujinaya ayaa jira annaga waxa nooga aadan waxa waa inaan dhaxno war waxaan waa qaldan yihiine do it the right way sida saxda waa taqaaniin annagana waa naqaanaay sida saxda ah waxa loo sameeyo waxa that is ridiculous wax lagu qasilo waayo nin jiifa la kicin nin soo jeeda ma kicin kartaa adiga nin jiifaa la kicin karaa dadkan way ogyihiin waxaan waxaa loo sameeyey oolakac baa loo sameeyey wasiirka arrimaha gudaha wuu yaqaanaa beelaha dalka siday u kala degaan haddii kale maba noqon karo wasiir arrimo gude wuu yaqaanaa sensuska statisticada wuu yaqaanaa waxa weeye wax oolakac waaye wixii markii ay nasiib darro ku dhacaan ayaan waxaan dhihi karnaa war waxaan si qaladay ku dhaceene waxa laga bedelo ama wax lagu daro laakiin waa midaan open provocation qofka markuu provocation kugu samaynayo